13th. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laantaab soomaaliga v o a dhegeystayaal aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba efemyada qaar ka mida geeska afrika iyo weliba boggayaga v o a somali com
barnaamijka dhallinyarada maanta
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taarikhduna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haataana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantiiyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorka haweenka bartay cilmiga injineernimada ay ku leeyihiin aqoontaasi iyo weliba caqabadaha ay kala kulmaan marka ay ku shaqaynayaan caqabadaha ugu waaweyn ee na haysta gabadh ahaan inaan fiilkaan barnay ku shaqayno oo suuqii soo galno horta wax adag farastan waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii
kaalmihi heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda gobolkaasi qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay guddoomiyaha gobolka axmed meyre makraan guddoomiyaha ayaa la sheegay inaanu la soconin baabuurka xilligaasi khasaaran ilaa xilligan lagama soo warinin dhinaca kalena saddex qof oo ka tirsan askartii hore ee soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay weerar al-shabaab ay ku qaadeen xeradii hiilweyne weerarkan ayaa wararku ay sheegeen inuu dhacay jimcihii ilaa iyo haddana taliska ciidamadu kama aanay hadlin rasmi ahaan weerarkan dalka bakistan ayaa isugu keenaya wadamada muslimiinta si ay uga caawiyaan dalka afghanistan xaaladda dhaqaalee xumaatay iyo weliba masiibada bini aadamnimo xilli ay sidoo kale ku gacan bidaxaynayso ama dalkaasi ku gacan bidaxaynayo waddankaasi ay jaarka yihiin maamulka cusub ee daalibaana si ay u dabciyaan sumcadda ay ku leeyihiin dibadda dhowr ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee toddobiyo kontonka waddan ee xubnaha ka ururka iskaashiga islaamka ayaa magaalada islaamabaada ku kulmaya maalinta axadda si ay u helaan wadiiqooyin ay ku caawiyaan afghanistan xilli ay hagayaan xaqiiqooyin dhibaatooyinka siyaasadda ah ee dowladda ay daalibaan hogaamiso waxaana sidaasi maalintii jimcihii sheegay diblomaasi sare oo ka tirsan dalkaasi bakistan maamulka cusub ee daalibaan ee ka dhisan magaalada kabul ayay cunaqabatayna saareen bulshada caalamku iyagoo daba socda burburkii militariga afghanistan iyo weliba dowladdii ay baritaariyeen reer galbeedku taasoo keentay inay xukunka la wareegaan kooxda daalibaana bartamihii bishii ogst halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu magaalada boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaynu ku soo qaadan doonaa gabdhaha bartay aqoonta cilmiga dhismaha iyo sida ay ugu shaqeeyaan aqoonta ay soo barteen iyo waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada soomaalida dhexdeeda maadaama aan haweenka iyo gabdhaha lagu baran barashada aqoonta cilmiga dhismaha ee loo yaqaano injineernimada barnaamijkeenna waxay noogu martiya toddobaadkan laba ka mid a injineerro ka soo qalinjebiyey jaamacadda camuud kuwaasi oo kale ah raxma axmed ciise iyo najma maxamed cumar kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaan weydiiyey inay faahfaahin naga siiyaan waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ee la xidhiidha dhinaca cilmiga aqoonta ay ka barteen kuliyadda injineernimada ee dhismaha
magacayga waa injineer raxmaan axmed ciise ah gabadh injineera kasoo baxday jaamacadda camood haddaan eegno caqabadaha ugu waaweyn ee na haysta gabadh ahaan inaan fiilkan barnay ku shaqayno oo suuqiisa ogalno horta wax adag farastan waxaa ku qabanaysaa gabadhnimadii dadkeenu ma aaminsano mana haystaan in hablo wax qaban karaan de markaa waxaan oran karaa untaasina waxay ubaahan tahay dhabar adeeg in habluhu dhabar adeegaan bulshaday tusaan inay wax qabtaan hamiga iyo haweenkay leeyihiin ay ka miri dhaliyaan waxaa ugu yar qofka saytka kula jooga odayaasha kaasaa kaaga bilaabay ferasti waana isagoo kuu shaqeynaya dee hablaad tihiina waxaan hawshiini maaho qaban kari maysiin markaa taasaa yaa qabado badan oo xitaa dastirada iminka bir xarayso u tirsana tiraahdo aduuka dowladda yaryaro feera oo aad xaraysan kartaa nasiibkaaga laakiin ku kale jender balansi waxa dhaxal ku qabanaya
najma
magacaygu waa najme maxamed cumar horta caqabad badan baa hortaagan markay gabadhu barato injineerinka waa waxaan looga baran inay hore u bartaan markaa markay bii-adii ku yaryihiin dadkii baranayay waxaa dhacaysa inay caqabado hortimaado gabadh waxaa lagu yaqaana inay inta badan waxay bartaan caafimaadka busineska meelahaas iskaga dhex jiraan laakiin injineerinkii waa rag inta badan waxay ku orana xitaa markaad baranaysid waa faculty adag maxaa kuu geeyay waa facultigii ragga si ay u kala soocan yihiinoo la yarda kaasna rag baa baran kara kana dumar baa baran kara soo markaa waxaa jira caqabado aada u badan oo runtii hortaagan dumarka markay noqoto dhanka shaqada laakiin taa waxaa lagaga gudbi karaa waa gidaar adag gidaarka adag waxaa loo baahan yahay cid dumisa oo u dhabar adeegta dhabar adeegaasina ma oranaya waa wax sahlan wax aada u adag oo u baahan in ay gabadhu runtii iska dhigto qof adag taasun baan oran karaa way kaga gudbi kartaa
injineer raxma intii ka sokaysay muddadii aad ka qalinjabiseen kuliyadda farsamada amase injineerinka ee jaamacadda camuud ilaa iyo hadda maxaad qabateen horta markii ugu horeysay anakoo dhigana jaamacadda baa waxaa isku daynaynajm inaan ka shaqeyno saytka guryaha oan la shaqeyna shirkadaha horeba ugu jiray magaalada kabacdi markaan dhammaynay waxaan ka shaqeyn jirnay briishka jaamacadda camuud iyo isku xidha magaalada intaa markaan qabanay waxaan isku dayna inaan sameysano shirkad magaceega lahaahdo fogaan arag oon labadayadu leenahay waxaan isku dayna inaan bulshada wax ka bedelno waxaan isku daynay deyrka adag ee haweenka haysta inaan dumi karno shirkadaasaan aasaasnay waxaan isku daynay si frontiera inaan bulshadii ugu adeegno oon wadooyinka iyo baahiyaadka jira aan wax ka qaban karno laakiin dee wax waan qabanay kow laba ah laakiin halkaan rabnay weli amba aan islahayn bulshada uga faa'iideyn kartaa maanu gaarin injineer najma ma jiraan shirkado dhismaha ah oo wadanka laga leeyahay oo ay leeyihiin gabdho somalilanna shirkadahaasi oo ah kuwa dhismaha shirkadiinan fogaan arag la mida
markii hore may jirin oo shirkadeedaaba ugu horeysa shirkad dumara ay leeyihiin oo la furo balse laakiin iminka waxaad moodaa in ay soo yaro badanaya lasoo fahmayo gabadhii ay soo fahmayso waxaanay baratay inay ku shaqeyn karto hargeysa iminka waxaan ku arkay shirkad dhismo ah laakiin aan lahayn saad injineer iyo waxaas laakiin leh dhisaynkii taasaan arkay gabadh baana iskaleh muddo iminka sanada baan u malaynayaa inay jirto hadda waxaa moodaa in lasoo fahmayo alxamdulilah taasina waa wax loo baahnaa markii horeba
injineer raxma maadaama shirkaddii aada aasaasteen ee dhinaca dhismaha aad kaga qayb qaadanayseen aqoontii aad barateenna aad doonayseen inaad ku shaqaysaan hadda maxaad qabataa maxaadse ku shaqaysaa halkeed ka shaqaysaa
ha horta shaqadii weli maanu xirin weli rajadeedii maanu dhigin oo waan wadnaa insha alla waxaan rajaynaynaa inay halkaa rabna gaadho iminka waxaan joogaa anigu hay-adda wadooyinka aadhi eeda oo fiilkii kama dhex bixin weli waan ku shaqeeyaa fiilka injineernimada
najma
haa waan ku shaqeeyaa aqoontaydii injineernimadkii waxaan joogaa wasaaradda biyaha qaybta injineerinkan jooga halkaasaana kaga shaqeeya shirkadii fogaan aragna muxuu ahaaye iyada markaan u helo tartan waan tartamaa markaan shaqo u helo waan ku shaqeeyaa midaan rajo dhigay maaha
waxaa jira gabdho badan oo jecel inay bartaan farsamada gacanta amase injineernimada maxaa idin fariin u diri lahayd ma inay gabdhuhu bartaan aqoontan farsamada iyo injineernimada
hablaha bartaa injineernimadka ama raba inay bartaan waxaan ku boori lahaa inay bartaan kana dhameeyaan jaamacadooda caqabado badan baa kuleyba hortaagnaanaya haday barato business iyo haday barato injineering balse laakiin caqabadaha badan si uga gudbi laheyd un weyna filowgeeda qabataa waxba si yaroo fudud uguma helo oo roomaba maalin keliya kumay dhismin shaqo kastaana waxay u baahan tahay in loo dhabar adeego juhdi la geliyo loo dadaalo marka qof kastaaba dadaalkiisay ku xiran tahay siduu shaqo u heliya siduu shaqo u abuuran lahaa marka ha bartaan hana soo baxaan waana ku boorinayaa taas
iyada oo ay jiraan haween muruqmaal ah oo gacantooda ka shaqaynaya see loola yaabayaa gabdho waxbartay oo guryo dhisaya
way kala duwan tahay difference baa udhexeeya hooyooyinka muruqmaalka ah ee subaxii intay kacaan u shaqo tagaya guryihii amba meesha dhismo ka socotay waxayna gadooyinkan iyo kuwa dumar yoomiye ku xisaabtamayaan laakiin image garayso waa gabadh tiri guriga oo dhanba anaa dhisaya anaa qiimeynaya anaa qadaraasanaya anaa waxa wadaya taasaa bulshadeena ku adag laakiin hooyinkan muqormaankii haddii yaka waxay u baahan yihiin u doonayaanba waa yoomiye waa wandhayga xaqooyi ku shaqaysanayeen markaa differencekaasaa noo dhexeeya dumarka iyo anaga
injineer najimo weydiiyo waxa weeye haweenku dhaqan ahaan soomaalida iyagaa guryaha dhisi jiray guri soomaaligii marka loo noqdo maxaa loogu diidayaa maadaama markii horeba ay haweenku dhismaha qayb ka ahaayeen inay dhisaan guryahan casriga maadaama ay aqoontiina soo barteen anigu waxaan isleeyahay waa la ismaandhaafsan yahay waxaad moodaa in la ilaaway haweenkii horeynu iyagu guryahooda dhisan jireen marka iminka iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu celinayaa bulshadeena inay xasuusnaadaan inay dumarkii hore waalidkeenii hore iyagu guryahooda dhisan jireen guriga dhagaxa iyo gurigeeni aqal soomaaliguna dekii aqal soomaaligii baaba ka adag dhisma ahaan markay noqoto oo farsamo farsamo kale ugu baahan yahay isagu kan dhagaxa iyo jaajuurka laga dhisayaana dee imka fududiyan waan arkaa kii hore injineer raxma waxw
hawshii hore dumarku soo qaban jireen tan baa ka fudud iminka waayo dumarkeeni hore dhaqankeeni markaa dib ugu noqona waxay sameyn jireen aqal soomaaliya iyakaa dhisan jiray dhigta aloorka kabadda waxba iyakaa samaysan jiray laakiin tan way ka duwantaho oo waxaan maalish garaynayuun maaha wax culaysa oo anigu aan qabanayo sida kale dee mixturkao kale ma gurayo laakiin managementkii waan leeyahay dhisaynkii iyo kantaroorkii inan sidii wax loo qabanayay kantarooro marka tan baaba uga fudud bulshada haddii dumar loo naxayo ee weli waxay nagu yara jiraa dumarka waxaa ma qaban karaan taasaa la aaminsan yahay laakiin naxdana dheh jirto tan baa uga fudud oo akhar soomaaligii ba cadgumay naxi jirin
najma waxaa jira gabdho badan oo qurba jooga amase wadanka gudihiisaba jooga oo ganacsi leh kaasi ama qurba jooga amase wadanka gudihiisa jooga guryaha ay dhisanayaan maxay idinka oo waxbartay oo haweena ay idinku aamini lahayn waxaan isleey waan la isgaarinuun hadday markaa ogaadaan inay habla jiraan injineera oo dhismihii ku dhex jira waxaan leeyahay uun ha loo soo dhiibto hablaha injineerada iyagaana idinka wanaagsan markay noqoto halka ragga dumar ahaana dee isku mid uboonnaha aan weydiiye nijma haddaan injineer raxma adigana ku weydiiyo
anu waxaan isleeyahay dumarka dhinac kastaa qalad baa ka yarhaysato waxay soo dhaafi laayeen reernimo markaa xagga aqoonta waayo dhinaca soo yar eegaan baa le horenimadaas soo dhaafaanoo habluhuga waxbartay ha dhiirigeliyaan xaqiiqata haddaan qacmaha isqabsanin baa darbigaa la jebin karaa marka guri la eego dhismihiisana dee dumarka uga wanaagsanoo garanaya meel walba halkay ku habbooneyd marka ayakana waxaan leeyahay hablaha dhiirigeliya waa hablihiinii waxbay soo barteen aqoon bay leeyihiin jaanisa ka faaidaysta
maadaama ay tahay aqoontan injineernimadu mid aan hore looga baran gabdhaha qofku wuxuu isweydiinayaa horta gabdhahana guryo may soo dhiseen ma dhisi karaan mise ma dhisi karaan qofka sidaa aaminsan siad wax u fahamsiin kartaan
weli waxa yaro jiraad moodaysaa qabiil marka guryo waan dhisnay laakiin gurigaad dhisaysaa wuxuu ku xidhan yahay yaa leh tartan oo kalead geli kartaa ta ugu fudud ee aanu anagu wax ku heli karna waxa weeyaane tartan mar walba muxuu haaye isdhahno shaqo ku bilowno shirkadeedana waxa weeyaane tartan unbaan gallaa guryaha iyo hadii dhankaa u yara kacdid mushkiladeedaa yaro badan mushkiladeedu waxay u yaro badnaanaysaa qof kasta oo aad isleedahay guri bal ha kuu dhiibta maanta horta waxaad yara moodaaba inay qabiilkiinugu yara jiro qolamaa tahay baa somtimes layska kaa odhanaya inaan adeerkii adeer uu yahay ama wiil yaroo ay adeedo u tahay ayaa injineernimada soo bartay kaasay u dhiibanaysaa waxaad moodaysaa ilaa uu imtixaamayo wixii adigoo tusaya oranaya dhisaynkan baan sameeyaa guryaha noocana baan dhisaa kaale soo arag ayaa haddana waxaa dhacaysa halka ugu dambeysa laguu qabanaya qolamaa tahay qof kastaaba wuxuu ku oranayaa ma injineer baad barato waa lagugu naxaya adigoo gabadha haddee jiraa injineerin baa bartay ta koowaad waxa weyaan in lagaa naxo oo lagu dhaho ma adoo gabadha ayaad baratay injineering laakiin alxamdulilah dad badan way jiraan na dhiirigeliya oo na taageera
waan helnaa dhiirigelin laakiin wax saa weynoo lasii taaban kara maaha iminka waan rajaynaynaa intaa aan ka helnay inka badan bayna ka helno waanu mahad celinaya cid wal nagu dhiirigelisay horta bulshada dhiirigelinta way ku fiican tahayo marka hore waa lagu dhiirigelinayaa laakiin waxoogay tusoo taabsiye maaha dhiirigelintaana ka ahayn tan bilow oo dhammee laakiin qof walba afka maasha allah si fiican baa kuu dhiirigelinaya
intaas waxaynu kusoo gunaanadiina kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal aanan kaga hadlaynay gabdhaha barta injineernimada iyo aqoonta dhismaha ee ka soo qalinjabiyey kuliyadaha jaamacadda waddanka gudihiisa iyo sida ay shaqo ugu helaan aqoontaasi ay barteen ee dhinaca cilmiga dhismaha ee injineernimada waxaana marti inoogu ahaa laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha ka qalinjabiyey kuliyadda injineernimada ee jaamacadda camuud ee gobolkan awdal kuwaasi oo kale ahaa injineer raxma axmed ciise iyo injineer najma maxamed cumar waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama dhegaystayaal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dowr wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna austreeliya hooyooyin soomaali ah oo ku nool magaalada melbourne ee dalka austreeliya ayaa loo soo gebagabeeyey tababar la xidhiidhay ama tababar la xidhiidhay xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin dharturista iyo weliba xirfado kale warbixin arrintan ku saabsan waxaa melbourne nooga soo diray weriya iyaga ibraahim cumar baafo
waa tababar socday sannad ilaa iyo laba sano oo ay haweenkan ku baranayeen xirfado kala duwan sida dhartolista cunto karinta iyo xanaanaynta dadka waaweyn ama kuwa naafada ah tababarkan ayaa loo soo gebagabeeyey xalimo sheekh maxamuud xalimo kaaraan oo ah madaxa hay-addan haweenka tababarka u fidito ayaan weydiiyey hay-addeeda waxa ay qabato hay-addanu waxay qabataa waxay la shaqaysaa haweenka iyo caruurta waxa ujeeddada ugu weynu ay tahay in la imbaawurgareeyo haweenka awoodda waddankan qofaan shaqaynaynin ama qofaan waxbaranaynin mujtamaca ma ka mid ahaan karo mujtamacii si aad uga mid ahaato waxaad u baahan tahay inaad kariyar ama iskiil aad leedahay kadibna aad ku shaqaysato iskiilkaaga gabdhahan aan meesha isugu keena waxa wey hooyooyin hooyooyinka qaar waa kuwo keligood carruurahooda korsadaan haddana geeyaha iskuullada haddaba sideebay ugu suurtagelaysaa inay wax bartaan iyagoo ilmaha ku mashquulsan waatan xalimo kaaraan mar kale barnaamijkan wuxuu ugu fiican yahay waxa weye flexibility buu leeyahay oo ah hooyadu ilmaheeda inay iskoolka ka soo qaadan karto ee kana soo geyni karto kana soo qaadan karto awoodna ay u yeelato inay waxbarato marka ujeeddada ugu weyn waxa weeye meeshii ay u aadi lahaayeen hay-adaha waaweyn ama jaamacaadka u aadi lahaayeen daraasadda iyagoo meeshoodan jooga haddii bayska hoose laga dhiso way ku waa encouragement-a laguu samaynaya meeshaada lagugu imaanaya lagugu sii baraya haddaad rabto bachelar baad waxaad uga baxaysaa adigoo oo maaragtay ee gurigaadii jooga ee ee jooga xaruntaadii dhanka farsamada gacanta markaynu eegnana dumarkii bartay ayaa goobta lagu abaalmariyey ku soo bandhigay dharkii ay toleen oo ay isugu jireen dharka carruurta iyo kuwa dadka waaweyn ay gashtaan sida shiina siraaji aadan oo ka mid ah haweenkii bartay
meeshaan harqaanka waxaan dhiganayay muddo oo niili laba sano ah ayaan dhiganaynay waxaan ka baranay waxyaalo oo aad u fiican ha noqoto wax aad hadhow ku shaqotagi kartid ama waxyaalo gurigaaga kaaga baahan ood samaysanaysid sida markaa ilmahaaga dharka adigii wixii kale aad ku samaysanaysid marka waxaan ka baranay iskiilati aad u fiican hadday noqoto dharka jaristiisii tolistiisii habka oo harqaanka iyo wax kasta marka intaasna xaliimo ayaa garab nagu siisay aadayna ugu mahadsan tahay xalimo kaaraan ayaa aaminsan in haweenka fursad weyn ay u tahay barashada dhartolista tusaale brofessionali qaar baa ugu shaqaysta oo guryahooda ee waxooda meengaraysta oo iyagu hadday rabaan carruurtooda ee awood u yeeshay oo kuu sheegayaan carruurta dharkoodii markuu jeexmo la iska tuuri jiray isaga oo brand heer sara oo qaaliya ah la tuuri jiray hadda lama tuuro hooyadii dhaqaale ahaan xataa way way dareemaysaa taas waxaa sidoo kale jiray tababar dhanka cunno karinta ah oo iyana haween kale ay ka qalinjibiyeen waxaana ka mid ah khadra xasan oo ka hadlaysa waxa ay baratay waxaan haystaa shahaadada cunto karinta ayaan halkan ka qaatay communitiga maama xaliimo ay rangaraynaysay oo waday marka alxamdulilah waxaan barannay sida qof kasta oo gabar ah oo soomaaliya waxay taqaanaa sida cunnada loo kariyo laakiin tani way ka gedisan tahay waxaa nala baraa sida cuntada nadaafadeeda qaabka ay tahay hyjiinigeeda iyo wixii maaragta casi casriyaysan si hoteelada iyo nooga dalbadaan markaas kadibna waan ku shaqaysan karnaa shahaadadan marka fursaddaas fursaddaas ayaan haysanaa oo cunto kariska inkastoo aan guryaha iyaga ku naqaanay haddana tan waa mid casri ah xirfadaha hooyooyinkan ay barteen ayaa iyana ka mid ah midda xanaanaynta dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah oo waddankan austraaliya qayb weyn ka ah shaqooyinka dumarku ay aadka uga badan yihiin wax cabdisalaam daahir ayaa iyana baratay xirfaddaasi waxaan baranay koorsada disabilitiga iyo ejkerka waxaa waaye waxaa noo suurtagelisay koorsadaas inaan barano rmitgaan ka baranay ee daxaliimo kaaraan haddayse noo suurtagelisayna ma aanaan helneen maaragta jaaniskaas hadda waan ku shaqaysanaa waxaa waaye labada dhinac waa kaga shaqeynaa ejkerkan waa kaga disabilitigan waa kaga shaqeynaa waxaa waaye waana ka qalin jibin certificatriina waaye aad bayna u mahadsantahay ee daxaliimo kaaraan xalimo sheekh maxamuud xalimo kaaraan ayaa sheegtay in ilaa iyo siddeetan haween ay siiyeen tababarkan kala duwan islamarkaana sanadka soo aadan ay bilaabi doonaan diiwaangelinta haweenka cusub oo doonaya in xirfadahan ay bartaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
aad iyo aad u dhegeystayaal ibraahim u mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta qaybihii dambe idaacadda ayaynu maraynaya haatanna qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna aan dibid iyo xasuusiyo wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya qarax inuu ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda gobolkaasi qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur uu leeyahay guddoomiyaha gobolka axmed meyre makaraan guddoomiyaha ayaa la sheegay inaanu la soconno baabuurka xilligaasi ee khasaaran ilaa xilligan lama soo warin dhinaca kalena saddex qof oo ka tirsan askartii hore ee soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay weerar al-shabaab ay ku qaadeen xeradii hiilweyne weerarka ayaa wararku ay sheegeen inuu dhacay jimcihii ilaa haddana taliska ciidamadu kama aanay hadlin rasmi ahaan weerarka dowladda bakistan ayaa isu keenaysa waddamada muslimiinta si ay uga caawiyaan dalka afghanistan xaaladda dhaqaale ee xumaatay iyo weliba masiibada bini aadamnimo xilli ay sida oo kale ku gacan bidaxaynayso dalkan ay jaarka yihiin maamulka cusub ee daalibaan si ay u debciyaan sumcadda ay ku leeyihiin dibadda dhowr ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee toddobiyo kontonka waddan ee xubnaha ka awrka iskaashiga dowladaha islaamka ayaa magaalada islaamabad ku kulmaya maalinimada axadda si ay u helaan wadiiqooyin ay ku caawiyaan afghanistan xilli ay hagayaan xaqiiqooyinka dhibaatooyinka siyaasadeed ee dowladda ay daalibaan hogaamiso waxaana sidaasi maalintii jimcihii sheegay diblomaasi sare oo reer bakistan ah maamulka cusub ee daalibaan ee ka dhisan magaalada kaabul ayay cunaqabatayna saareen bulshada caalamku iyagoo daba socda burburkii milatariga afghanistan iyo weliba dowladdii ay reer galbeedku baritaarayeen taasoo keentay inay xukunka la wareegaan kooxdan daalibaan bartamihii bishii august haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba saade cali warsame daadah dibadda soo baro waa duulisteennii dayaxah waa codadka fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba saade cali warsame dhegeystayaal waxay ugu dambeeyeen idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantin dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo